deegaanka xer aan rashanana dagaal culus baa ka dhacay oo niman waayahanba magaaladaas weerar ku haya ay ku qaadeen duurkii uu bilowday waana laisku gabaldhacsaday dad labaatan qof gaari hayaana way ku dhinteen ka badan maantana mar kale dagaal baa ka qarxay hoogaa aan kii shalay ka culays dhammayn waana sidoodii ciidamada weli waa isku kor fadhiyaan dadka magaaladana magaaladoodii bay joogaan qoladii kale oo hadda ku duushana waa kor joogaan waayo marka qoladaas kale oo aad leedahay magaaladay ku soo duuleen
waa niman olho magaalada tegay oo magaalada xasilan dil mar laga jooga tegay oo wasaaradii guracal ka yimid oo sufo la yidhaahdo sufo
waa gartay marka maxaad ku xaqiijinaysaa in ciidamada ahlu sunna ay ku duuleen deegaanka xeraale horta marka koowaad ahlu sunna waa dad ballaaran oo annaguba aan ka mid nahay deegaankii saldhigga u ahaana waa degmada xeraale meeshii ugu muhiimsanayd oo ay ahaydna ayaday ahayd dadkan hadda dhibkiisoo baraha ku wadaana dad fallaagahay oo ka jabay oo niman gaar oo dhowr nin ahi ay wataan weeyaan magaca guud ahlu sunna lama hogin karo marka labaad wax qarsoonba ma aha ma labaatan tignika baa ka joogta laba bilood iyo xoogaa bay joogaan ummadda soomaaliyado dhan baa ka qayb gasho oo ku qancin raacda inay ka raraan oo dhimashadooda iyo dhaawacooda yaalla wax ma ahan ee su-aal u baahan hadda oo
ahlu sunna dhankeeda maray hadashay waxay ku eedaysay maamulka galmudug inuu hurinayo colaadaha xeraale marka arrimahaas maxaa kaga jawaabaysaan
inaan anagu ka jawaabnaa muhiim ma aha waxaa taas ka jawaabaya dadka deegaanka oo shacabkaabaa laga wareysanayaa cidda dagaalkaas galmudug waana ka hadashay waana joogtaa haddii galmudug kulug leedahaan ama waa ku dhiman lahayd ama gaari ay leedahay oo joogaa la sheegi lahaa ama qorshayaal baa la sheegi lahaa qofku qalbigiisa qofku rabuu taageeri karaa laakiin muuqaalkiisa galmudug wax taageerayo iyadu ay ka geysatay ma jiraan haddaysan dhinaca sufada u taageero badna ayaga gaar uguma taageero badna saayagayba wadahadal iyo qancin iyo qorshayaa la wadaan taas marka maaha waa iska wada daca iyo lagu banaysanayo dadka in lagu laayo deegaanka galmudug baa tihiin waa marmarsiyo loogu qiil dayanhayo moogiya sida laogyahay qof aan shacab ahayn kama dhiman dhinaca deegaanka dadka ka dagaalamahaya qof galmuduga ama gaari galmudug leedahoo ka qayb galayna ma jiro
wasiir waan la socnaa xaalada deegaanka abaaro baan ayaa ka jira dadka baaba-aya oo meesha ku dhimanaya waa dadkii shacabka ahaa ee abaartu saamaysay marka idinkuna waad isku tuurtuuraysaan cidda mas-uulka ka ah dagaalka xeraale dadka deegaanka lagu dul dagaalamayo waa sidee ayaga xaalkoodu
abo dadka deegaanka way qaxeen waa liitaan way barakaceen mas-uuliyaddana ma ahan inaad dafirtaan haddii galmudug wada iyo haddii cid kala wada xaqiiq la gaari kara weeyaan idaacaduhuna inay inta xaqiiqada qariyaan ay dadka shacabka ah xuquuqdooda duudsiyaan oo jahawareeriyaan waxba xigmadii kama timaado deegaankan dad badan baa ku barakacay abaar horey qabeen sabab loo laayaahi ma jirto sabab loogu duulaayo ma jirto meel dawlada degan yihiin ma aha deegaanka xeraale dowlad federaal iyo dowlad galmudug layidhaahdo iyo ciidamo kale midna ma joogaan dad shacab ah sideedaba ku nool meel eriyayo ma ahan meelaha la daneeyo oo ama dhaqaalaha laga raadiyo ama istaraatiijiyada ah saasoo ay tahay shabaab la-aan dad jabhadaay oo dagaal iska wada oo aan ayada kaliya ku bilaabin dhusareediyo gurcaal kasoo bilaabay oo godin laba ku dagaalamay oo xawdaq ku dagaalamay oo la ogyahay unbay meeshii ugu dambeeyey tahay haddana dhibaatadaas awalkeeda iyo aakhirkeedaba ayagaa ka mas-uula oo oo wada ma ahan marka sheeko oo intaa idinku afkiina dadka ku wadaajisaan lala yeelanayo ama lala wadaagahayo waa dhibaataysan yihiin waa tahay wasiir adiga ka shaksi ahaan waxaa tahay nin mas-uula oo deegaankii ka soo jeeda si walba waxaa u dhacaan oo cid walba dagaalka kulug lahaato adiga shaksi ahaan maxaa kaaga qorshaysan xaaladda xeraale iyo sidii loo hakin lahaa colaadahan soo laalaabtay
aniga shasiyan colaada xeraale sideedaba waxaa iga qorshaysan in dadaal kasta oo loo mari karo in la joojiyo aan u maro haddana wax weyn oo hadda anuga ama aan ka tari karo ama aan saameyn ku yeelan karo dad baa deegaan ku gulay deegaankiina kuma ay raalli lahayn inay xoog kuma maamulaan kaliya sida xabadda ku joogsan kartaa ninkaas duulaankaayo korka imaadkaayo nin beel qaawanahoo intuu kusoo duulay beel kala qabsanaha ay dadka deegaanku u arkaan xaqiiqda jirtaana ay tahay inuu rabo inuu inta xoog ku qabsado ku caburiyo inuu ka joojiyo haddii uu ka joojin waayana dadka unbuu dhibahaya un aakhirka waxa weeyaan qofna ma jirto degmo degmo qabsata ama deegaan deegaan qabsada ama qabiil qabiil qabsadaa ma jiro waa niman beel ah oo dhusareeb iyo guraaal kasoo duulay siyaasiyiintoodoo qariban hadda dadka kaleo shacabka ayagoo si kale uguma lug lahayn inay ayagu joojiyaan unbaa xalka iyo go-aanka rasmiga ahi ku joogsan karaa aniguna ka shaksiyan dadka deegaankan ka mid ahay oo arrintaasi dhibkaasu dhibahayo ayagana waxaan ugu baaqayaa inay ilaahayna u laabtaan xabadaas iyo rafaadkaasna ka joojiyaan dadka maslaxad kasta iyo qof kasta oo ogol in lagala fadhiista ama lagala hadla arrintaasna diyaar baanu haynan shaksiyan iyo guud ahaanba kala qayb qaadana sidii lagu qancin karo waxa uu rabo xitaa loola fududayn lahaa oo maslaxadna loogu gudbila waa tahay een ka galmudug ahaan marka maxaad u qabateen dadkii ku barakacay colaadda xeraale galmudug sida aan markii horeba sheegay deegaanka kabana taliso mana jirto gacan gaarana kuma hayso qorshaha hadda ka jiro oo dagaalna saameyn ay ku leedahay ma jiro dhinaca kale dadkii soo qaxay oo banaanada yaala unbay wax un ku caawin karta waxay hay-ada u dirta iyo waxay iyadu wax saar aruuriso iyo waxay dibadejin u sansamayso ayadana waa ku howlan yihiin iyagoo inta badan la kaashanahaya dadka mutadawiciinta oo soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka camal ugu dambayntii hadda xaaladda deegaanka xeraale maanta waa sidee hada deegaanka xerada maanta waa maalin dagaal oo labaad waa maalin dhibaato badani socoto waa maalin dad badani ku dhibaatoobayo waa maalin u baahan cid kasta oo muslim ah inay ka dhanqato u baaqdo oo u baxdo waxaan si gaara dowladda federaalka soomaaliyeed ugu baaqaya mas-uuliyadda guud baa ka saaran dadkaasna waa dad ayaga deegaankoodii ah madaxda qaranka ugu sarreysana waa deegaanada si gaara ay uga soo jeedaan in ay gacan ka geystaan oo dadkaas xasin si loo xasilin lahaa dadkooda dhibaataysana loo gargaari lahaa ciddii afku ku ku joojin karta iyo ciddii xeelad ku joojin kartana cid kastoo dhibkaas wada sida ay u joojin lahay inay ka qayb qaataanna waan ugu baaqaya